jasiirada buurdhabo oo hoos tagta degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad kalluumaysata ah maadaama deegaanka u yahay deegaan jasiiradeed dadkiisuna ay ku tiirsan yihiin kalluumaysiga haddaba dadka ku nool jasiirada buurdhabo ayaa waxa ay ka hadleen baahiyaha ka jira deegaanka kadib markii wasaaradda gargaarka ay booqatay waxaana fariin isugu jirta baahiya noocyo kala duwan ay u direen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaan umahad celineynaa wasaaradda gargaarka oo wasaaradii dhan oo jubbaland ay la socdaan aada u mahad celineynaa oo safar nagu soo gaari wasaaradaha waxaan u sheegnay wixii baahidan oo dhan oo na haysay aan aan u sheeganay baahidaasoo ka mid ah sidii iskuulka waxbarasho la-aan meesha ay tahay biyaha xagga badda oo ayadana aad ay qalabkii wixii wax lagu qaban lahaa aan lahayn waxyaalahaasoo dhammaa baahidan aan u sheegan sida caafimaadka hay-adda oo v c i oo kheyr allah siiye muddo gacanta ku haysa haddana xoogaa haydii oo fanka siinaysa ay ka baxa ay macnaha u waysay oo hadda fanlaan ay u fadhisa anoo magacayga ahi cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo odayaasha buurgaabo ka tirsan waxaan kaloo axmed maxamed islaam fartiin kuu farayaa annagoo intaad noo yeeratay guddiga magaalada ama odayaasha magaalada noogu yeeratay oodna tiri ii faataxeeya faataxaan kuu marnay oo tiri haddii ilaahay nabad iigu geeyo kismaayo oon anigu maamulka meesha ka qabsado oo madaxweyne ka noqdo inaan ceel gaal iyo muslimba aan u mare inaan ceel idiin qodi doono ceelkii waan kaa suganaynaa walaalkeenno allaha ku barakeeyo saddex iyo toban sana ayaa madaxweyne ka ahayd aan magaaladan buurgaabo oo namaada xasuusanin walaalkay waa ku sugaynaa anaga fartiintaas ha ku soo gaarto insha allahu tacaala adi iyo wasiirkaagii oo wasiirka wasaaradda biyaha bal insha allahu tacaala intaasun baan anigu ku leeyahay